gudoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada maamulka gobolka shabeellaha hoose oo weheliyayaan madaxa xiriirka dowlado carabte ee hay-adda mareynta masiibooyinka qaranka ee soodma iyo mas-uuliyiin kale iyo weliba kormeer endheendheeng olanka kuur galay xaaladooyo ka noolin dadka barakacayaalka ee ka sugo deegaanka lafoole iyo tabakal iyo kasuubiyana xerooyinka qaar deegaanadaas waliba ujeedka kormeerka haya sidii lan ogaada lahay xaaladooyo ka noolin dadka danyarta iyo walyaboonka muhiimsan iyo ambaahayen in lagu aawi maadaama deegaanadiyo markaas yo han ku barakaceen daruufo shalduwan ankureen gudoomiyaha maamulka deegaanka tabakal ee degmada afgooye gobolka shabeellaha hoose iyo waliba uuse ku hadlay marxalado shalduwan ee markaas iyo ka noolin dadka danyartae jooga maanta gudoomiyaha arrimaha bulshada gobolka shabeellada hoose iyo wufud uu hogaaminayo oo ay ka mid tahay hay-adda sodmo waxaan leenahay halkan waxaa jooga lix kun iyo shan boqol oo barakacyaal dadka new arafalka la yidhaahdo iyo dad horuu joogay isugu jira waxaan codsanaynaa dadkaas gargaar in lala soo gaaro guddoomiyuhuna uu mataqan hay-adaha ku shaqada leh uu gaarsiiyo hay-adda sodmo oo hadda ka horna soona soo gaarsiisa gargaar lix kun oo qoys ka kooban ayaan uga mahad celinaynaa haddana wixii ay hayso inay wax naga soo gaarsiiso
dhanka kale madaxa xiriirka dowlado carabta hay-adda mareynta masiibooyinka qaranka ee soodma iyo weliba usa sharaxaad gubiyey ujeedka kormeershooy muhiimada laku leeyey indhahayga kusoo arka waxyaaba aan la yaabay oo aan ka naxay oon ka argagaxay dad dhibaataysan oo hoy lahayn oon biyo haysan oo aan raashin haysan oon caafimaad haysan ayaan indhahaygu soo arkay lix kun iyo shanta boqoloo halkaan maaragtay ku barakacsan runtii waxay u baahan yihiin gargaar deg deg ah iyo kuwan soo aragnaba intaba runtii hay-adaha kuwa khaasatan aniga aan la shaqeeyo aan gaar aan focal point uga ahay waxaan ka codsanaa oon maanta laga bilaabo inay areadan ka howlgalaan basena ay ka dhigtaan waa meel aamina ayna ka gaaraan dhinacan ilaa ceelasha biyaha ilaa afgooye ilaa dhinacaanna ay ka gaaraan ilaa dayneyle waxaan isleeyahay halkaani waa meel centera oo gargaarka maaragta laga gaarsii karo areadan amba nawaaxidan waxaan leeyahay hay-adaha islaamka oo gacanta furan oo sakhiyiinta ah xilli cibaadaa lagu jiraa carafadiyaa lagu jiraa xoolihii iyo kulli dadka barakacayaasha in la keeno oo halkan la keeno insha allahu biri aan daah furi doono waana waana keeni doonaa insha allahu annagana hay-adahana waa mataqaanaa waa waan anna u idinka soo horeynaa waan idinla joognaa ceelasha biyaha lix meel oo gobolka shabeellaha hoose ah oo arrinta runtii laga sheegayo dhibaato aad u fara badan oo maaragtay ay ku jirto sinka dheer ceelasha biyaha jasiira tawakal iyo ceelasha habugu badnaatee lafoole afgooye lixda xabo ee gudoomiyaha arrimaha bulshada runtii uu cayladhaantaas uu ka keenay in aad ka jawaabtaan si dhaqsiya ugu badna aad ka jawaabtaan annagana hay-adda maareynta musiibinka waxaan hayno waa la keeni doonaa madaxdana waa la wadaagi doonaa haddana halkaan aan joogo kulley halkaan waan ku wada hadalnay taleefonaan ku wada hadlaynay waa mahadsantihiin gudoomiye soo dhowow ciladhaantaada insha allahu si ugu dhaqsiya badanaan kasoo jawaabayna amba gacantayna anuga soo jawaabno amba gacan dadban anuga soo jawaabno haddii alla idmoo kasoo jawaabna inka dambeyntii gudoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in marweliba markaas yoo diyaaranayiin in cabashooyin shooyo deersiyan dadka danyartee dowladda waxa aan shalay cabashada kaaga keenay iyo baahida warbixinta kaaga dhiibayna waxay aheeday afgooye ceelasha biyaha tawakal jasiiro wallaweyn intaasoo qaybooda annaga noogu dareed cabdi waxiid waa mahadsantaa sidaa shalaf kugu imaana maantana aad noogu timid oo inaan ku soo marsiino indhahaada wax ku soo aragto aad iyo aad aad ugu mahadsan tahay waxaan leenahay sodmo soo dhowow wixii aad aragta unbaa kugu filan adiga iyo ninka la yidhaahda hay-adaha islaamka ood xukunta waxaan rabnaa inay indha bini'aadinimo ay ku soo fiiriyaan dadka shabeellada hoose ku dhibaataysan